kushaqaaqayaa
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsudayaal hamiin fayla weliba ha ka dhowaada sana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyow bay dhabo fiidfayla dhugunsadyaal taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa labaatiyo toddobada bile tobanaad sannadka lamaadu kun labaatiyo kowka qodobada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheegi doontaan unoon hasin gudbii doonna weliba ku mid aha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalmoogii laha dhaafi weliba markaas hakabadaday shilanka longordow faalsaha taasi oo sababtay in hoosan dhew ku koy qiimihii beesada soomaaliga weliba arrintaasay dadka kan weliba markaas ganacsatada arrintaasay ganacsatada iyo arrintaasay dhib xooglaya ku muujiyaan maamulka magaaladii ogaaday arrintaas kureedna waraha ku saari beesada shilanka faalsaha oo magaalada la hagilaya ay hagilaya beesadaas ama la hagelaya barnaamijkaasinka hayna dhugunsadayaal ku dhowaad laba kun laba boqol siyeetiyo toddoba qoys oo bugtaalahaaya iyo deganaansho weliba aan sameeyey wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka koonfur galbeed haddaba ma wasaaradda dadkun keliya iyo deganaansho aan samaystay mise dad badan iyo magaalada ku nool iyoo nala qorsheeyahaya barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal odayaal ku nool magaalada muqdisho oo kulan odayaal ku kulami magaalada muqdisho oo cabasho ku gudbiyey guddoomiyaha gobolka banaadir maya cabashadaas barnaamijka siinkahayna baabuurleyda daraawalada ka shaqeeya baabuurta xamuulka iyo xaqiijiyey intii hadhowaayeen tallaabada ra'iisul wasaaraha dowladda soomaaliya oo ka amaray in baabuurtu weynjidadka caasamadda lonforo barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal qof walba oo gacan iyo afba markaas ka taagari kooxda ahlusunna waljamaaca dagaalkii guruceel ka maamul ahaan cadaaladii la tiigsado doogna saasayna weli baray taliyaha saldhigga baliiska degmada gurceel dhamme cismaan cali xudey barnaamijkaasinkaayna dhugunsadayaal maamul goboleedka puntland oo ku hadali eedaynta maamulka eedaynta lanjeedi oo ku saabsan taageerowka dagaalkii ahlusunna iyo ciidamada dowladda ee gurceel haddaba maamulka puntland dagaalkaas ahlusunna ku taageeray barnaamijkaasinkaayna dhugunsadayaal kulunyo kuwa ladan magaalada muqdisho odayaasha dhaqanka midkumada beelo dego gobolka gedo oo cabasho kuee midkumada kuraas iyo ku dhexayta ka beelahaan barnaamijkaas inkahayna dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale hanii koraya barnaamijka ka dheega doontaan muddada barnaamijkuus hawada ka jara nuur aadan xaaji iyo farsamay doona anoo ee maxamed calina barnaamijka siin la dareersiin doona kolkoo kaleed iyo dabagalka dhegaystayaala ka dhowaada hamiin fayla dhegaystayaal qodobkan koraya weliba uusa nagaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay weliba muddooyinkii lahadhaafi ha ka buuysantay beesada longordow faalsaha ee shilinka soomaaliga taas iyo weliba markaas cabasho xoogle ku muujiyay ganacsatada magaalada iyo dadka magaalada degan oo arrintaas dhibxoogle ka qabaan beesada shilinka soomaaliga in la sheeno magaalada weliba laa ku warama intay ka dambeeyeen shakhsiyaad magaalada ku nool oo kontaroolada magaalada beesadaasi ah ku gulyahay howlgal si wada jireen sameyn ciidamada maamulka iyo marar badan weliba ku guulaysana in beesadaas gacantiyo ha ka dhikan magaalada iyo weliba geeg shirjaraad ku qabaday mas-uuliyiinta laamaha ammaanka iyo maamulka degmada welibana ku hadlana beesadaas faalsadaha ee magaalada la hageliyay iyo-oona farmi indireen shakhsiyaadkaas ini beeso oo faalsi ah oo mayleeraayus hagalli baydhoba hagalli oo ah beeso fiig eh bari iyo hiirang iyo waliba siir barar kiridi heel koob shaahi markii la dhammaan mayleeraayus lanistuur sintiyaa lanistuur mas nus dollar laka dhama oo dhammaata beesidii soomaaliya oo dhan miil oo walaka ka gadadaw bari iyo hiiran dhammaan waliba wali goboladan oo baran oo jarta dhan mayl raawse saasnagadan laka darab baydhabo mase koonfur galbeedna lahan rori beesidii hayti baaburyaal laha ka rori oo mayl raawse lasheeni oo buliiska kontaroolada rooga dowladda amarsiidii la gobada beesadaas hangal hadda saldhiga baydhabo wali taale bogolmileen oo fiig ee oo beesadan oo ad oo mayl raawse umatantii laka khiyaan oo seyrbara laka kirida oo kan masaakintee oo mayl raawse danyartee oo shanta kun walaka gadaday wal iswalka gadad waay oo dollar la sheen dheer iyo oma daastanaysadaen danaha gaarka iyo wadadan loorar oo beesadan fiig ee laha kurori bari la sheen waliba lanki leer boqol dollar isi shan milyan ka siyay shan lama boqol dollar waay lama boqol dollar beesadii oo ka siya boqol dollar isi beesa kasta oo dareerta boqol boqol kun shilin soomaaliya lanka dara oo seyr bari laka kirida ummatan soomaaliyeed oo waliba waa dowladuna kuwa reel ini lahan rori oo go-aan ku qaadatay hay-adaha amniga la sii beesadaas ini hangalna amar lakasii ini hangalna wadanka hangalna umatalanka dhawaatay arintag maysanka baagana bulshadanka nool degmadan baydhaba ani ku diyaar garowaa eed kasta eeddii aragto beesa lacagtan faalsiga ah wayse t v ku arga doontaan ani hala hariirto hay-adaha amniga ani hala hariiraa arraan warsada ahayn se degdeg alien qobada kow ganacsatada maynka baagane eddii laka arago lacagtan yo berit hagilyaas wal hiree waan way ganaahe awaaqib oo arday mayba tallaabo degdeg ala ku qaade ku degtoonaada walaaliin arday mayba iyo waalidka iyo walaa dadka adagkeela dharday iyo dhibaato ka deelaas dadka ay la barakiinay hoolaga oo arday mayba halaale isku halaaytooy yaa kaleena dadka ganacsatada oo ka nool degmadan baydhabo marka ma inta mar lamaadan kuma hadnagay ciidanka booliska qeebo shal duwan sad dadaalka iyo gilyaha oo hami imaan teeganyin lacagtan ha ka gobadan lacagta dadka qaar walhaay marka hirinyin argaha tambasada boqol milyan ani milyanka tala galay boqolkii dollar lanka wali afiyeyka sheegadu la siiyo hadda la socotaan boqolkii dollar meel sarfay lama milyan ilaa boqol la sarfaa baasadana lanshe ma inka tala galay shan milyan ilaa ma boqol holar boqol dollar inay ka qaado dhiibo yaa ka tala awo ma awoodno dadkan ma awoodaan ma inku degaanaha ganacsato intii kuwaantu aan beritan hageliyahayd bulshada ka nool bay dhabo arrintan intii hoonku digtoonaadaan hoonku digtoonaan in isku fiirin baryay hadda naqaylii weeri doonta oo isan oo latiin dhabaatini dhiidi intaa ku batay iyo seerbarradhi acli haddaad tala galanteenka jarta maysiin garab surunah ciidamadii amniga booliska sii surun maamulkii degmadaas surun marka maybwah soola maylalisin ku faday waxyaalahaasa argahayna arrintaasa jarta
weli dhegeystayaal barnaamijkii iyo la dareertan wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo qoysas deerow lama kun lama boqol iyo siyeetii toddoba qoys iyo weliba iyo sidai degenaansho rasmi ah qoysaskun iyo weliba ay nahaano hokabugtaali deegaanada shalgadiisan ee koonfur galbeed reedandajowkalan sameeya reedandajowkun wasaaraddii samey dadkun iyo weliba hajiitamaan muddo badan maadaama magaalada baydhabo ku sugnyin ilaa ku dhowaad afar boqol iyo afar boqol ku badan qoysas ah oo bugtaaleh wasaaradda qorsheynta yaa in dadku in reedandajooyin samayta ama degenaansho in samayta weliba gacan ku siyay hay-adda n r c oo ka shaqeeyasa barnaamijyada nooca ee kale kulankaas weliba ku hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda agaasimaha madaxtooyada iyo wasiirka qorsheynta koonfur galbeed نتن وزارة برشيت أكد لسا واجبات لم إجمل إن ميلا راي حبان لبن قولو كلاو تاريخي آه اسمرانتي نقصي آه إن دات markii hore waxaa ku barakacay deegaanada koonfur galbeed gudaasho waana edeeg ama kaalmo mase handoonade magaalooyinkii aan ka weynay ee koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ee ismar ahaantiina geedi ku gudi wahaya magaagii la ahaayo baraka la sii haayo ee xafladu ujeedadii ati in la siiyo walalaalow sabarlooda mase deegaamidii iyo dansuubii dukumintii adeeyow in hanoo kala qayb gala farxad gaara ee dhigata
marka toban kilomitr square oo dhule oo geeka midda jiidad kan ay boornamo kun iyo sagaalin gool iskumada yan markaasi dad may boo yago hoday ee biidi si may boo dadka may boo khatarta ka jaran infection ka khatartan ka jaran boo lanka badbaaday saa dartee marka yaa lamadan kun iyo sagaalin gool may boo kada jiidi ti marka may dhiiri gudiyeen in dadka barakayaasha iyo fahmaan muhiimadda may boo oo ku isleemay iyo fahmaan
marka halka waaraamada fahamkeena keli maahan in guryeyn loo sameeyo ama shelterka waxa loo yaqaano kelina laga aamuso xal waara marka aan leenahay waa dadka barak soo barakacay inay helaan nolol la mid ah nolosha ay ku nool yihiin dadyowda caadiga oo deegaanka oona loo dhammaystiro adeegii bulshadeed ay heli lahayaan haddii ahaan lahayd waxbarashadii caruurtooda caafimaadka iyo daryeelka caafimaadka shaqo abuur in loo sameeyo biyo nadiifa inay helaan iyo inay ka qayb qaadan karaan dowladeynta
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkii la dareertan odayaal kusug oo odayaal ka shirya magaalada muqdisho iyo weliba cabasho muujana cabasho kumu abasho iyo ku gudbina guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka eedeyan in sugaadii dhul milkiyadiis iyo la haayeen
maantay oo ay taariikhdu tahay toddobayo labaatanka oct
dhul ku yaala jasiira xeradaas calane oo turkiga ka sokeeya ee wadajir xeebtana oon dhacan xeebta waddada ka saaran xeebta nooma dhowa laba boqoloo mitir bay noo jiraa laba baloog oo birmaha baloga birmaha iyo balooga suguntada dhulka waddada ka saaran yahay ilaahay umadu kuma dufeeyo dhulkaasaan ka dacweynaynaa dhulkaas oo la cabirahayo hadda ka horna cumar finsh ugu tagnay oo senatar cabdi qaybdi noo geeyey oo dukumiintigiisa halkaas yaallo haddana ay cabirhayaan gobolka banaadir sida naloo sheegay oo aan ugu tagnay shalay uu guddoomiyihii degmada ku cabirahayo iyo gudda uu u saaray guddoomiyaha gobolka banaadir oo uu hogaaminayo axmed daaci hadda ka horna idaacaddan tagnay waa ka hadalnay madaxweynaha warka iyagu waa og yahay waa waa hayaa cumar maxamuud maxamuud maxamuud markaan u tagnana wuxuu yidhi madaxweynaha ii soo diray kaliibkan cabdiqabdiid baan iskugu tagnay ii keenuu yidhi dukumiintiyadiinna maalinta kabacdina wax noo geeya ama nala hadla waa weyn waxaa nagu maqaalaa oo naloo sheegay sidaan ku aragnay in loo xil saaray axmed daaci iyo toddoba iyo lix nin oo uu ku jiro inay ku heshii ku heshiisiiyeen dad muran ka taagnaa oo goofley iyo sheeganaya iyo niman carte saaray annagu ma ahayn carte dukumiinti maxamed siyaad barraaan wadanaa dowladda maxaa saa barray siddeetan iyo siddeeddii weeye wakaasaa wax qarsoon ma ahan wakaas dukumentigaasaan wadanaa oo siddeetan iyo siddeeddii soo baxay oo jowmitirada cabira joogaan oo guddimayaasha cabira joogaan baan wadanaa ma ahan annagu wax aanan wadanno wax cadda la jarayo saa kale waxaan ugu maqaalaa oo haddeertaa cagafta ugu jirtaa oo guddoomiyihii degmada wadajir cabirayaa in loo jarahayo dukumiinti hadeer saacadan saacadda la goynahayo waxaana goynahayo gobolka banaadir meel kale kama imaanin cid kalena ma keenin waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed hantida dadweynaha ee la dhacahayo iyo shacabka soomaaliyeed inuu badbaadiyo oo naga dhiciyo dadkana dulminahaya oo ku jira iyo b- een- een- een- een- een- maamulka maamulka degmada iyo maamulka gobolka banaadir waxayse wax ka ogeyn meesha ka cabiri maayaan gudoomiyihii degmada aan ugu tagno shal cabiraaye wuxuuna yidhi eh, ninka le gudoomiyaha gobolka aada gudoomiyaha gobolka annaga noo ma- si sahla ku heli mayno waana ogsoonahay hadda ka horna waxaa na geeyey senator cabdi qaydiid baa na geeyey hal maalin baan isarnay maalintiina waxa weeye ii- isku- ii soo noqdu yidhi kabacdina waa weynaa senatarkiina waa weynay gudoomiyihiina waa weynay waxaan leenahay duka dukumentigaas oo sideetan iyo sideedii la cabiray saaka dukumenti kale in lagu dhaco madaxweyne caqligal maahan ra-iisul wasaare caqligal maahan gudoomiye caqligal maahan waxaan aqbali karna maahan ummad soomaaliyeed oo qa- oo- oo qabiil walba ah baa meeshaan joogta intaan iyo in ka badan oo maqan hadeertaan baa taagan saakaa la cabirhaya war madaxweynew hoostaada yaanala ku dhicin yaanala ku dulmin madaxweyne qarankaa tahay waxaan leenahay cabashadeeda wax ka qabo waxaan u sheegaynaa madaxda qaranka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto dhulkaas aa la bixiyey joomitirida cabiro soomaaliyeed waa joogaan duqi magaalada oo bixiyey waa joogaa wax qarsoon oo la moog yahay maahan waxaan ka codsanaynaa in dhulkaas ibu eegis loo fiiriyo dhulkan gacantaanya lagu soo celiyo si xalaalaha lagu bixiyey oo nadiifa waxa isqaqabsi iyo wax dhibahu kama jirin joomitirada soomaaliyeedna waa joogaanoo cabiray dukumentigiisiyo orjinaalana waa u yaallaa mudana gadoomiye waxaan kuu soo gudbihaynaa anigoon cidna aan si gooniya aan u beegsahaynin waxa cabiraaya waa wax dowladda hoose waxaysan ogeyn lama cabiri karo wax dowladda hoose aysan ka warqabin lama cabiri karo wax gobolka usaan ogeynunan ka warqabinna lama cabiri karo waxaan kaa codsanaynaa inaad gobol iskugu kaanyo keento hadday hanti ay leeyihiin oon dulmihayno noo sheeg naga qabo miiska aan wada fadhiisana wadahadalka ummadda soomaaliyeedaad u xil saaran tahay adaa gadoomiyihii gobolka eh waxaan kaa codsanaynaa kuu soo jeedihaynaa ummaddaas inay miiska wada timaado haddaan ka khaldannahay naga qabo hadday naga khaldan yihiinna naga qabo hantida ummadda soomaaliyeedna soo celi qof kaliya maleh ummad soomaaliyeed oo dhanaa leh cumarna labadii warqadihii aanu lahayn ee cabdiraxmaan hayay hoostuu geliyey waxba kama uusan qaban brogaraam cusub iyo maxaanku idhaahdaa ah, guddoomiye cusub oo uu magacaabay ayaa hawshii galay haddana guddoomiyihii cusbaabaa cabirahaya dukumentigii haddaan weydiinayna ma arag buu yidhi maasha allah ilaahay mahadiis waxaan weydiinay cabdiraxmaan cabdiraxmaanna si toosaa lagu wareejiyey buu yidhi isagaana haya saas daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa dhulkaasi inuu cabiran yahay ma- eh, siddeetan iyo siddeeddiina la cabiray dhulkaasi siddeetan iyo siddeeddii buu cabiran yahay waa laga bilaabo albaabka qorax u dhaca xalane ilaa laga gaaro maxaan ku idhaahdaa dugsiga tababarka ciidamada ee turkiga waa isku wada xiran yahay dhulku hal maalin baana kulligiisa la cabiray dhulkaas in dhulka siddeetan iyo siddeedii la bixiyey annagu aan aan leenahay naqshadiisaan hayno dukumentigaan hayno dadkii bixiyeyna ay joogaan waxaan dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo shacabkaba wixii shacab ahow dhulkaas ayaan laysku gadaanin annagaa iskale dukumentigiisu waa cad yahay naqshadiisu waa hayn waa hay- waa haynaa wax oo laysku laysku laysku qabqabanayo ma aha madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo dhammaan hay-adaha dowladda oo ay qushayso waxaan ka codsanaynaa hawshaas in si dhaba loo fiiriyo waa khaldami karnaa annagu haddaan khaldannahay waana la odhan karaa waa khaldan tihiin haddii nala ka khaldan yahana waxaan codsanaynaa in nala ka qabto cidday doonto ha ahaato cidda naga khaldan een ama hay- ha ha ahaato hay-adihii ee qaabilsanaa oo intaan u dacwoonnay wax ka qaban waayey
waa tahay barnaamijkii iyo weli isi toosa aan la dareertan dhegaystayaal daraawalada ee ka shaqeeyo baabuurta xamuulka qaadow ee weliba hadhowaana tallaabadii ra-iisul wasaaraha dowladda ee ka mariyay in baabuurtaas jidadka caasimadda lunfuro qaar ku mid ee dadkaas baabuurto isticmaalow yaa warbaahinta la hadalay wallaahi wax walba oo nadaafadda u daran waxaa waa keeni karaan xanuuno
askarigii wuxuu ku leeyahay maruu ku baarahay maruu lacag ii keen haddii kale kala wareeg ku leeyahay waayo waad aragteen dhibka iyo silaca uu yaallo wax waddooyinka uu nadiifiy male baabuurta xamuulka gobol ma aadaan magaalada gudaheeday ka shaqeeyaan
xaafadeena ma aadno guddooyinka korkeeda kaneecadan u cunta anag nin horta ra'iisul wasaaraha midda uu ku hadlay waa ku mahadsan yahay ilaa shalay laba saac ilaa feelaan ku jirnaa hadda mid kastana wuxuu ku leeyahay ee waxaa waa iga kala wareeg ilaa haddana boorkan iyo burburuun inaan dhex taaganahay mar maaha laba maa waa ka hadalnay wax warkeena dhulka ka soo qaado waa la'an waa aad u jeedin baabuurta meesha ay bilqan yihiin ilaa fiintuuna waa saaran yihiin marka waxaa waaye tan haddii wax noogala qaban lahay waa aan ookey noo ahaa lahayd laakiin waayo ma hayno wax wax ka qabto askarigii wuxuu ku leeyahay maruu ku baarahay maruu lacag ii keen haddii kale kala wareeg ku leeyahay waayo waad aragteen dhibka iyo silaca uu yaallo wax waddooyinka uu nadiifiy male baabuurta xamuulka gobol ma aadaan magaalada gudaheeday ka shaqeeyaan wax wax ka qabto mise waayo uu ka danqadoo ka hadlo ma hayno kan iskale waa sidoo kale waa ka aaminsan yahay wuxuu is leeyahay goorba amuu hoos lugaadha kan oo ka shaqeeya waa sidoo kale wax ka hadlaya male annagiyaa ku silacsano waad u jeedin shalay laba saacaan galay hadda meeqa saa la maraya intaas waa feelan kusoo waa ku mahadsan yahay ma heli karna horta taas taas haddaan heli lahayn okay noo ahaleyd laakiin ma hayno taas ma hayno haddaan heli lahayn okay noo ahaleyd oo habeenii maalin aan galno oo aan baabuurtaan isma arki lahayn isma soo gaari lahayn baabuurtaan haddii subaxii galaan oo ka soo baxa dhibaatada qabno waxaa waa anaga baabureeyaan ahay dekadaanaa ka qaraadana looraan qaadnaa marka dhibkaa qabno waxaa waaye dekedaan waa rafaad waaye feel waaye waddo kastoo aan marna feel waaye cashuuraa naga qaadaa waddadii meel la maray in la la'yahay shalay sagaal saaca xaafadeena kasoo tagnay ilaa maanta sagaal saaca feel ku jirna waatanaa saadee sidii noo muuqata anag saaxiib wasaaka inaan galo aan haddana galabtan aan kasoo baxno waa iska raba lima daahili kara waa la waayey soo maaha meel la mara male waddadii saatanaa saaan waa jaam afar labaatan saaca jaamaa ku dhex jira xaafadeena ma aadno guddooyinka korkeeda kaneecadan ugu cunta anag saanaa naga daacada sahay waddada in noo furo waa iska raba lina dil noo furaa waa dhibaataysanna waddadooyinkeena macnaha in la furo aan aan qabaa cabashada ugu weyntaas waaye waddada micnaha in loo la furo feelkan shalay shalay galabaa soo gala ilaa haddana oo taagannaha waa ujeedaa dhibaato aad iyo aad u ballaaran waaye habeen ha soconina maalin ha soconina habeen socda habeenkii waa soconay waagadana saana ku jirnaa jidkaa xiran intaa saana ha ku jirnaa jidkaa habeen iyo maalin aa soconnaa rabnaa mana heli kara baabuur dalab leh in loo soo geeyo degada kas yarana la soo deeyaa marka waxaan rabnaa in waddada noola furo diyaar rabnaa waa soo dhawahaynaa waa toosan yahay waa rabnaa in waddada noola furo waa rabnaa inaan canshuurta dhiibin
waa tahay wali dhegaystayaal barnaamijkiiyaasi toosan la dareertan taliyaha saldhigga baliiska degmada gurceel dhame cismaan cali xudeey ayaa weliba markiin koreyta ku hadalay kabixitaanka ciidamada ahlusunna waljamaaca magaaladaas oo muddo labaatan toddoba maalmood ku sugnaayeen taliyahe dhame xudeey iyo weliba uuse ballan qaaday in lanku heri doono qof kasta oo gacansiiya ahlusunna waljamaaca tallaabana laka qaado doono waa tahay dhegaystayaal codkaas cilid farsamo dartiis oo ku saabsanaya taliyaha booliiska taliyaha saldhigga booliiska degmada gurceel dhame cismaan cali xudeey iyo warbaahinta kala hadalay geeka magaalada gurceel markii ciidamada ahlusunna waljamaaca si rasmi ay anfaarujiyeen gacan ku haynta magaaladaas muddo ku dib markii iyo dagaal iyo la galeen ciidamadii isgarabsaday ee dowladda iyo ciidamadii ah, dowla- maamul goboleedka galmudug taliyaha mark- iyo warbaahinta geeka la hadlay usoona ku ku sheegay in shakhsiyaadkii gacansii ahlu sunna wal jamaaca sina maamulka inay dhaafaan
keeda dhammaan waa la xaqiijiyey ciidamada ee dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan iyo kuwa galmudug ayaa xaqiijiyey waxaan leeyahay shacabka een, een, guryihiina kusoo laabta een, qabowga iyo dhaxanta iyo dhibaatada een, aada waqti ku sugnaydeen oo dhibaatada ah ee laidiin geystay een, dadka aan maaragtay naxariista lahayn ay idiin geysteen Een, annaga ayaa u istaagnay iyo alxamdulilah waxaan idin leenahay si een, nabad ah gudihiina ugu soo laabta Een, waxaan kaloo rabaa een, halkan inaan ka sheego een, nidaamka een, dawliga ah waa midka keliya ah ee ummadda deeqa waa midka cid walbaahi ay rabto inay nidaam dawliga ay hesho Een, kolleytana ummadaani ayadoo degan oo nabad iyo haysato een, nimco intaba oo ilaahay ugu deeqa ayaa waxaa soo gaaray dad een, dawladiid ah oo dhibaato u geystay waxa inaan marka mar aan ka tanasulayna aysan jirinin waxaa waaye nidaamka dowladnimada ah iyo een, maaragtay alla ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqno wabarkow iyo midkan dawliga ah nidaamkan dawliga ah oo aan ilaa- ilaashano waa aan ku dhaaranay inaan naftanada aan u hurno oo aan maaragtay dalkeena iyo diin- diinteena iyo dadkeenaba aan difaacano waxaan rabnaa marka cid walba oo isku dayda inay amniga iyo een, deegaanka ka jira iyo dowladnimadaba ay kusoo duusho in aan tilaabo adag aan ka qaadno ayaan maaragtay go-aansanay maadaama aan u dhaaranay dalkeenna iyo dadkeenna waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo kana qeexo cid walba ee dhibaatadii een, bulshada een, reer qurceel iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan dowladda een, maaragtay ku timid cid walba ee nimankaas geystay kala shaqaynaysay een, ma aan ka harayno hadday af ka taageertay iyo hadday cod ku taageertay iyo hadday maal ku taageertay iyo hadday awood ku taageertay gacanba ku taageertay insha allahu haddii ilaahay idmo subxaana wa tacaala een, tilaabo adag ayaan ka qaadi doonaa mana aqbali doono in inta deegaankii iyo dowladnimadii lagu soo duulay la joogo xaafadaha ama magaalada in la joogo oo maaragtay si nabada lagu joogo inay suurto gasho oo sidaas lagu fogaro mid aan aqbali doono ma ahan waa mid aan maaragtay tilaabo adag aan ka qaadayno Een, insha allahu ciidamada ayaana ciidamada booliska ayaana si toos ah uga howlgeli doona magaalada gudaheeda iyo kuwa nabad sugidda waxaanan maaragtay xaqiijin doonaa ammaanka waxaan si toos ah uga howlgelaynaa oonan cafinaynin een, dadka ka soo horjeeda dowladnimada ama dhibaateynaya Een, haddii ay gudaha magaalada ku sugan yihiin iyo hadday taafeeda maaragtay magaalada maaragtay ee, meelo ka baxsan ay ku dhumaalaysanayaanba Een, waxaan kaloo rabaa inaan ciidamada khaymaha badan oo sharafta leh oo dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa galmudugba aan uga mahad celiyo kuusha iyo ee, khaymaha ay soo hooyeen iyo wacadkii dowladnimo oo ay mareen sida ay uga dhaweeyeen waxaan leeyahay mahadoo inka gaarto waxaan rabaa inaan idhaahdo kale qodob kale een, shacabka ku nool een, degmadan quraceel waa dad aada u dhibaataysan waa dad aada u badan waxay maaragtay waqtigay tuurkaas ku jireen Een, waxaan rabaa in ciidamadu sida ay u adeegayeen shacabkooda naftooda iyo dhiigkoodan ay u hureen inay shacabka u ilaaliyaan oo shacabka si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo waxay u dhimanayeen waa ayage ay u soo dhaweeyaan haddii alla idmo waxaan kaloon ka rabaa inaysan xabad xabad inaysan ridin een, oo magaalada daafaheeda iyo gudaheedaba wax xabado aysan ka dhicin maadaama dadku dad muddo xabado ka kor socota ay tahay oo dad iska wareersan ay yihiin inaan ma- inaan laga laga nixinin oon xabado lagu dul ridin ciidamada qaybahooda kala duwan ka codsanayaa haddii alla idmo ciidamada saraakiishu sida sharafta leh oo ay sameeyeen oo uga mahad celinayaan oo magaalada daafaheeda ay u geeyeen waxaan rabaa marka in aan u wada naxariisano haddii alla idmo shacabka dadka waxaa ku jira dad waayeel ah oo iska dhiiggar iyo wax qabo haddii gudaha lagu soo celiyo qodoonanka kor dhacaan maaragta halisku imaan karto marka ciidamada haddii alla idmo waan ogahay waxaad u dhimanaysaan waa shacabkiina soomaaliyeed ayagaan ilaalinaysaane inaad xabado aan laga dul ridin oo maaragtay qoryo xabado macno dara aan la ridin ciidankana sidaas u baaqayaa waxaan rabaa inaan ku soo kaabiyo haddii alla idmo annaga insha allahu waxaan mar walba u taagannahay inaan dalkanaga iyo diinteennada iyo shacabkanagaba aan difaacanno waxaan rabaa marka inaan shacabka ugu baaqo inay ka fogaadaan sheekada madaawaalka ah ee lagu qaraabanaya magaca ahlusunna waljamaaca ahlusunna waljamaaca ummadta dhan oo islaamka ahaa ah ma ahan mid dadka ummadda lagu laayo ma ahan waa inay ka fogaadaan waayo aniga hadda inla hadlayo ahlusunna jamaacaan ahay ummadda islaamka oo dhan ahlusunna waljamaaca ah marka shaksi wuxuu leeyahay ma ahan waa wax aan maaragtay magac tan qaasa laga leeyahay oo tan gaara lagu gaarayo oo haddana tan shaksiyeed lagu fushanayo waaye mana aqbali doono insha allahu mar walbana waa u taagannahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummaddan aan ka badbaadino xafiiska dowladda cid walba oo guryihiisa soo kashay xilligii nimankan maaragtay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaaba ka qaatay iyadaana waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in aan la xisaabtami doono wixii dowladu lahayd ninka qaadana waxa isagu jeebkiisa uu maaragtay uu jeebkiisa ay ka go-an waaye marka si sharcigana waa la xisaabtami doonaa waa jir
waa ka ka dhegaystayaal inaga kalena guddoomiyaha gurceel anas cabdi cabdi macalin yaa uu siina warbaahinta haddi lahaadali uu soona xaqiijiyay in maamulka kiishay marna aqbalaana in dadkii qaybta ku hay dagaalkii gurceel in si nabadayo ku rogaan magaaladaas islamarkaan nabadkajeefadan waa nabad hakakan suus hadalkan dhiki
waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan ee ka shaqeeyey dulqaad iyo juhdina geliyey runtii in magaaladan ay dib ay gacanta dowladda galmudug ay ugu soo laabato muxuu ahaay dadaal dheer iyo wakhti badan iyo adkaysi badan kadib runtii waxaan leeyahay ciidamadu waa ku mahadsan yihiin waxayna guteen waajibkoodii iyagoo runtii ku dadaalay muujiyeyna in la ilaaliyo ama la yareeyo khasaaraha bulshada runtii markii loo fiiriyo wixii magaaladan ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay iyo sida khasaaruhu yahay aaday ciidanku u dadaaleen way jiraan waxaa dhacday khasaarooyin badan oo soo gaaray magaaladan wuxuu saameeyey dagaalku dhammaan isku socodkii bulshada wuxuu saameeyey ganacsigii wuxuu saameeyey caafimaadkii wuxuu saameeyey dhammaan adeegyadii bulshada runtii madaxda caawa halkaa nala joogta dhammaantood markii loo fiiriyo wasaarad walba wax ay qaabishan tahay saameyn ayay ku yeesheen wixii halkan ka dhacay waxaan rajaynayaa in dowladdu ay gacan ka geysan doonto wixii khasaare ah ee halkan ka yimid ee soo gaaray bulshada oo ay ugu horreyso caafimaadku runtii caafimaadka waa dareemi karnaa xanu meesha uu uga yaallo bulshada haddaan caafimaad jirin wax badan ayaa isbeddel ama dhibaato ay ku imaanaysaa marka waxaan rabaa wasiirka caafimaadka waa noo joogaa waxaan rajaynayaa in wax badan caafimaadka xaggiisa laga qaban doono waxaa sidoo kaleeto nala joogo wasaaradahana wasaaradahana hogaaminaya wasiirkii gargaarka bulshadu waa ay qaxeen magaaladii ka baxeen muddo labaatan iyo dhowr beri ah oo guryahooda dhufays ka qonnayna ma aysan helin wixii noloshii asaasiga ahayd ay u baahnaayeen bannaanka ayay magaaladii uga baxeen waxaa ku dhacaysa dhaxanta waxay u waayeen raashin ay cunaan si walba way u saamaysay colaaddii halkan ka dhacday bulshada reer gurceel marka waxaan rajaynayaa bacdamaa wasaaraddii gargaarka ay joogto in bulshadaas la garab istaagi doono waxaan adkaynayaa baaqi wasiirka in dhammaan hay-adaha iyo dadka qurba joogta ah ee ka soo jeeda deegaankan iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba ay caawiyaan dadkaas ayna garab istaagaan waxaan rabnaa inaan aad u adkayno in dadka jilicsan ee magaaladii bannaanka uga baxay aanan awoodin inay ku soo laabtaan in muxuu ahay la garab istaago waxaan rabaa sidoo kale inaan si kooban warbixinin kaga siiyo wixii inka horreeyey mudane wasiir rayaal dhammaantiin magaaladu hadda waa amni waa nabad waxaa ka shaqaynaya ciidamadii booliiska ilaa maantana ka howlgelayey dhammaan guryaha iyo waddooyinka soo gala waa la wada baaray waana la xaqiijiyey amnigooda waxaan ku guulaysan inaan dhammaan ciidamadii gudaha ku jiray ka saarno xeryahoodiina lagu wada xareeyo waxaan sidoo kale ku guulaysanay in bulshada intii imaan kartay iyo intaan caawi karnaba ay magaalada dib ugu soo laabtaan waad arkaysaan caawa ganacsigiina waa furan yahay magaaladii si caadi ayay u shaqaynaysaa inta ka maqanna waa intii awoodi weysi inay magaalada soo gasho aan rajaynayna in la garab siiyo sidii magaalada loogu soo celin lahaa intaa kadib waxaan rabaa inaan runtii muujiyo inaan aad uga xunnahay wixii meeshaan ka dhacay ay nasiib darro tahay in wakhtigan inta colaad la abaabulo dhibaato la sameeyo magaalo nabada la yimaado guryihii masaakiintu deganeed hortooda dhufiisya laga qoto waa wax runtii lala yaabo waa wax ummadda soomaaliyeed o dhan ay la yaaban tahay ayadoo aysan jirin wax keeni kara in dhibaatadaas la sameeyo qofku wax waa taban karaa laakiin waa inuu miiska wada hadalka wax ku tirtaa qori iyo xabad iyo in macnaa dare dhiig lagu daadiyo waa wax u baahan in laga fekero ciddii samaysay oo falkaas ka dambays- ka dambaysana in lala xisaabtamo cid walba oo gacan ku laheed oo gurceel ama ha joogto ama ha ka maqnaatee dhibaatadii halkan ka dhacday waxaan rajaynayaa inay maxkamad ka soo hor muuqan doonto raallina kama noqon doono in maalin walba inta guryihii la dhibaateeyo hooyooyinkana iyo aabbayaashana dhexdooda wax lagu abaabulo la dhibaateeyo in haddana guryahana loo jiifo xaafadaha loo joogo dad fiican oo wanaagsanna la seekaana dhigana wax shaqay doona ma ahan haddii ilaah yidhaahdo waxaan joogno waa guryaheennii waxa aan mas-uuliyadda u hayno waa dadkeennii waajibkana saaranna waa inaan ilaalino amnigooda waa inaan ka fekerno cidda dhibaataynaysa inaan ka hor tagno waana ka shaqay doonaa haddii ilaah yidhaahdo annagoo kaashanayna laamaha kaleeto ee dowladda waxaan rajaynayaa sida haddaba loogu taagan yahay oo wasiiradii iyo madaxdii sare iyo dhammaan dowladdiiba ay u garab taagan tahay bulshada reer gurceel in sidaas loo garab taagnaa doono bulshadana la caawi doono baahiyaha jirana si hoose looga warqabi doono haddii ilaah yidhaahdo dadka reer gurceel waa baraarugsan yihiin mana ahan dad raba inay dib u laabtaan xilligan kadibna lagu qancin karo aan jamhadayno aan meelo hoosoo xaafadaa ka dagaalanno dad lagu qancin kara ma ahan waa dad dhibaatada yaqaana waxa ay leedahay iyo miraheedana fahamsan wanaagga iyo dowladnimadana yaqaan waa dad fahamsan cadowgooda iyo kuwa wax u gala marka waxaan rabnaa bulshada noocaasi ah waxay u baahan tahay in dowladnimada ay ku noolaato ku dhex jirto horumar iyo wanaagna ay ka samayso ee uma baahna inay wax kaleeta ka shaqayso aadaad umahadsantihin mar kale waxaan rajaynayaa maadaama wasiiradii ayna soo gaareen guddigii oo noo yimid waxa noo dhimino inay tahay intii aan warbixin annaga hayna ka maamul degmo ahaan waa la wadaagna wasiirada meelaha ugu muhiimsan oo khataraha ugu badan ay ka jiraanna waxaan rajaynayaa in si deg deg ah biriba looga jawaabi doono meelaha qaar waxaana soo gaaray hadda oo maamul degmo ahaan ayna soo gaarsiiyey wasiiradu gaar ahaan wasaaradda gargaarka agabyo muxuu ahay gargaar ah waxaana rajaynayaa biriba inaan sii bilaawno dadkii ugu liitay ama dadkii ugu mudnaayba in la gaarsiiyo haddii ilaah yidhaahdo waxaan sidoo kaleeto rajaynaynaa hay-adaha kuwo badanoon baaqay u dirnay iyo kuwo badanoon la xiriirnaba inay bulshada baahida maantay ayay qabtaa waxaan rabnaa baaqa wasiiradan aan rabaa inaan kusii adkeeyo in hay-ad walba awoodda maanta inay garab istaagto bulshadaas inay ka shaqeeyaan hadday tahay mid caalamiya iyo hadday tahay mid loo kalaba in bulshada maanta la garab istaago in la gacan siiyo in la caawiyo dhinac walba bulshadu maanta waxay uga baahan tahay caawimaad marka taasna waxaan rabaa inaan sii adkeeyo aadaa umahadsantihiin soo dhawaada gurcaal kusoo dhawaada guri nabada kusoo dhawaada aadaan inkaga mahad celinaa booqashadiina asalamu calaykum waraxmatullahi
waa tahay barnaamijkii la dareertan cabdiladhiif muuse nuur sanyare guddoomiyaha mudug iyo weliba maamulka ee maamulka puntland iyo weliba ku hadalay eedeymo lahanjeediya oo ka eedan in ahlu sunna waljamaaca iyo ka taageereen dagaalkii gurceel oo lamada dhinan dhexeeya
bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aad baan idiin salaamayaa shirkaygan jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay waxaa jira war labadii asbuuc ama saddexda asbuuc oo lasoo dhaafay laisla dhex marayey oo xaqiiqatan brobagando badan oo suuqa la geliyey ah ayna dhici karto dad badan oo wanaagsan oo akhyaar ah in ay warkaas ay run u qaataan waxaa warkaas muddo laisla dhex marayey in dowladda puntland ay saamayn ku leedahay ama kaalmo ku leedahay dagaalka ka socda meesha la yidhaahdo gurceel oo nimankii odayaasha ahaayoo suufiyada ahay meesha kula dagaalamayay dowladda galmudug iyo federaalka ciidamadooda ay kula dirirayeen ay puntland dacmin dhaqaale iyo mid kaalmo ku samaysay waxaan caddaynaynaa arrintaasi inay tahay waxaan waxba ka jirin puntland waxay rumaysan tahay in galmudug ay tahay dowlad dhisan oo darisla ah oo walaal la ah oo ahaal la ah oo dhismaheeda iyo wanaaggeedu uu puntland waxtar u yahay burburkeeda iyo iyo hoos u dhaceeduna uu puntland naafanimo ku yahay dad soomaaliya oo darisa oo wadadegan oo walaalo ah oo isjecel oo la rabo inay sii walaaloobaan ee isna kaalmaystaan ee weligoodna walaalo ahaadaan ee soomaaliya iyo dowlad dhiskeedana ay ka qaataan qaybta uga aadan baan annaga iyo galmudugna ee dadweynaha reer galmudug iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda iyo dadkooda waxgaranayaana arrintaas inaan waxba ka jirin waa ogyihiin waa brobagando il kale oo aan galmudug ahayn ka soo maaxanaysa dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeedna lasoo dhex marsiiyey war xataa reer galmudug qabaan waxgaradkooda iyo iyo akhyaartoodu ma aha gaalkacyaan wada joognaa inta gaalkacyo joogta waa hal magaalo waa magaalo yar waxa ka jira iyo waxa laga abaabulo iyo waxa jooga waa waa iskala warqabaan labada maamul waxaa ka dhexeeya wada shaqayn iyo iyo xiriir wanaagsan labada oday dhaqameed iyo dadka guddiga nabadda la yidhaahda iyo dhaqanka waxaa ka dhexeeya wada shaqayn wanaagsan dhallinyaradu waa isdhex martaa habeen iyo maalin shiddo ka jirta inay aanaan annagu wadin waa ogyihiin dadka reer mudug oo halkan aan wada joogno annagana waxaa naga go-an cadowga keliya soomaaliya leedahay inaannu iska kaalmaysanno oo leh argagixisada al-shabaab cadow kaloo soomaaliyeed ma jiro cadowgaas waxaan rabnaa inaannu si wada jira wixii aannu horay isaga kaalmaysan jirana isagoo ahaa haddana aan iska kaalmaysanno dadweynaha reer galmudug iyo dadweynaha reer puntland iyo dadweynaha soomaliyeed aan u qeexno arrintaasi waa brobagando been ah arrin galmudug ka timidna ma aha waa arrin ilo kale ka timid naloona soo dhex mariyey laga yaabo in dad reer galmuduga lasoo dhex marsiiyey laakiin annaga waxaan caddaynaynaa marna inaanaan galmudug walaalnimo iyo iyo iyo jacayl maahan aanaan colaad u qabin inaanaan marna galmudug in qof ku dhinto iska daaya in qof qodax muddo aanaan rabin dagaalka hadda ka dhacay gurceelna runtii kuma faraxsanin wixii ka dhintayna waxaan leenahay ku dhintayn oo dad soomaaliyeed baan walaalahaya ah allah u naxariisto wixii dhaawacmayna allah caafiyo waxaanan jecelnahay gudahooda wixii ka jira inay xalistaan oo dowlad baa u dhisan dowladooda iyo shacabkooda iyo odayaashoo intay iskaalmaystaan galmudug wixii gudahooda ay xalistaan wixii khaariji ah oo sidii argagixisadoo kalena haddee soomaaliya o dhan bay cadow ku yihiin waa global enemy inaan iska wada kaalmaysanno waxaan iska kaalmayn karna sideedii baan walaalo idinku nahay sidaannu horey idinku garab taagnayn cadowga in lala diraannu idinku garab taaganahay wax kale inaad naga eegtaanna ma rabno in annaga shaabad stikar khaldana la saarana haddee ma ogolin waana iska diidaynaa stikar khaldano in nala barbagandeeyo oo waxaanaan ahayn nalaga dhigo oo cadow aanan cid aanan cadow ahayn cadow nalooga dhigana ma rabno annagu hal cadow baan leenahay halka cadow aan leenahana waa argagixisada al-shabaab galmudugna cadow kale ma leh kaasay leeda kaasaa la rabaa inaynu naf iyo maal isugu geyno walaaltinimadeennii iyo wada shaqaynteenii iyo sidaynu maaragtay amnigeenna u sugan jiray iyo khaasatan gobolka mudug oo ay labada maamulba dariska yihiin waxaa la rabaa sidii aan wax u wadnay muddadii hadda soo socotay inaynu u wadno oo aan miriftaas khaldan oo meelaha qaldan laga soo tuura aynan soo dhexgelin
waa tahay weli barnaamijkii iyo si toosa inla dareertan dhegaystayaal magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weliba kulan kuwalada odayaal dhaqameed hakujiyada midkumada beelo degow soomaaliya gaar ahaan gobolka gedo welibana cabasho ku-eyna midkumada kuraastiyo oo la doodsiyahay xaqii iyo lahaya
wallaahi wax walba oo nadaafadda u daran caafimaadka inay
waa tahay codkaas cilid farsamo dartis iyo dhegeystayaal meelan ku gudubaan ee dadka wado baabuurta waweyn iyo weliba koobaadahana jidgooyooyin xillown yaalan jidka xiriiro beledweyn iyo mataabaan iyoona farmin indiri dowladda federaalka soomaaliya
maanta waxaa cabashadaynu ay tahay gaadiidka halkan taagan muddo sagaal maalmooda oo isbaaro sharci darra laga soo qaatay oo matabaan meesha layihahda hilib libi hiiraan isbaaro taallo oo sharci darra lagu soo qaatay maamulkii beledweyne ay diideen ee yidhaheen shaqo kuma lihin dhibkaas jiraan meesha aan cabasho ka nahay waxaana maanta laga bilaabo aanu ku dhawaaqaynaa gaadiidkaas inaan wax gaadiido gobolkaas uuna ka bixi karin soona geli karin
halkan waxaa iskugu yimiday gaadilayda magaalada beledweyne annagoo ah ka cabanayno dhibaato ka soo korortay laamiga magaalada beledweyne oo soo gasho ka timaado waddada gaalkacyo baabuurtaanna aan ag taagannahay hadda halkan joogto waxay waddada ku soo jirtay in ka badan sagaan maalmood ay ku soo jirtay baabuurtan dhibaato badan baa soo qabsatay saddex maalmood waxay taagnaan halkan toddoba lixda maalmood oo kalena waxay taagnaan gaalkacyo intuu dhexayday ku jireen dhibkaasna wuxuu ka yimiday libi hiiraan isbaaro taallo oo maamul ay sheeganaan laakiin maamul aan ahayn ee qaabdarraa isbaaro soo kororta geed hoostiis geed cigana hoostiis lagu goynaa gaadiid taagan koontaroolka magaalada beledweyne laga soo galo oo eelaboorka la yidhaa muddo sagaal maalmood ayuu ahaw taagan yahay cabashadaasoo ah degmada matabaan oo lacag sharci darraa looga soo qaatay cabashadiisu u taagan yahay markaan cabashadeeda soo sheeganayna waxaana layidhi boonahaas waa boona sharci darraa ee boona hirshabeelle ma ahan
waa tahay barnaamijkii la dareertan dhegaystayaal gabagabadiina isla marahayna gudoomiyaha guud ee gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish iyo weliba uu sageeka horumaarka seeday daljirka dahasoon oo dayactirku dareer iyo qaar kumida waraha biyaha fadhidow ee caasimada kiyaala maantay oo ay taariikhdu tahay toddobaatanka oktoobar ee waxaan kormeer ku tagnay dhowr goobood oo ay ka mid tahay dayactir ka socda darjirka dahsoon iyo bilic soo celin dhirayn ah oo halkaas aan ka wadno sidoo kale waxaan kormeer ku tagnay goobaha ay ku yaaliin waraha biyuhu fariistaan ee magaalada muqdisho sida warta namber afar warta ceelqalow iyo warta fagax halkaas oo maalmahan oo dhan gobolka banaadir uu ka waday biya faarujin maadaama loo diyaargaroobayo xilligii dayrta oo la filayo in roobabkii dayrtu ay mardhow nagu soo bilowdaan runtii shaqada si habsame ah ayay u socotay waxaana rajaynayaa maalmaha soo socda in ay faaruujin doonaan hay-adda gobolka banaadir ee shaqadaas ay howsheedii tahay sidoo kale waxyaabaha aan maanta kormeerkeena ugu kuurgalnay waxay ahayd isu socodka gaadiidka magaalada muqdisho oo runtii inka badan in badan oo ka mid ah ay zaxmo ay ahayd ha ugu sii daraato wadada oktoobar ilaa dekada laga soo gaarayo halkaasoo ay isku xireen baabuurta waahweyn xamuulka iyo baabuurta raaxada yaryarka iyo bajaajta intaba runtii halkaas caqabad weyn ayaa maantii ka jirtay horena waa u maaraynay laakiin waxaad moodaa inay soo noqotay marka madaxda ku shaqada leh hawshaas ayaa iska arki doonta sidii ciriirigaas iyo zaxmadaas loo maarayn lahaa ayaana go-aan midaysan ka soo saari doonaa biidn illah alkariim sidaa darteed bulshada gobolka banaadir waxaan ugu baaqayaa inay qayb weyn oo lixaad leh ka qaataan nadaafadda oo runtii ah mid ka mid ah caqabadaha haysta magaaladan goobaha biyaha lagu soo dhuro ama waraha biyaha loogu talagalay in lagu xareeyo waxaa caqabad ku ah ama suweyjyada ama bulaacadaha aan samaynay qashin fara badan oo biyuhu ay soo qaadaan ayaa mar walba xira qulqulkii iyo tubooyinkii dhulka ka hoos marayay oo biyaha ay qaaday sidaa darteed inta roobku socdo wax badan lagama qaban karo xagga hagaajinta nadaafadda balse inta aan roobku soo di'in ayaan isleeyahay dadaal badan oo loo sameeyo xagga nadaafadda ayaa qayb ka noqon kara habsame oo socodka xaraynta biyaha iyo isugudubka biyaha magaalada ka gudba ee ku shubma badda runtii nadaafaddu waa yacnii nolosha qayb ka mid ah oo la-aanteed aan la noolaa karin ama aan bilic jiri karin sidoo kale waxaan jiri karin caafimaad marka si caafimaadka bulshada loo sugo bulshada iyo hay-adaha ku shaqada leh nadaafadda waxaan si gaara ugu tala bixinayaa ama yacni aan si gaara ugu u farayaa inay dadaal dheeraad ah ka geystaan arrintaasi bulshada lafteeda waxaa laga rabaa cid kasta ama guri kasta ama qoys kasta inuu hortiisa hagaajiyo hortaada oo aada hagaajiso waxay ka mid tahay waxay la mid tahay magaalada dhan oo aada hagaajisay maxaa yeelay magaaladu waa guri iyo hortiis oo bas waxa soo hara waa yaraanayaan intaasna waxaa ku filan shaqaalaha dowladda hoose iyo sharikaadka ka shaqeeya nadaafadda iyo goobaha danta guud sida suuqyada meelaha la midka ah marka guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada caasimadda ah aan isu xil saarno inaan ku noolaanno biica nadiif ah oo mataqaanaa yacnii bilic leh oo xasiloon aan ku noolaanno taasna waxay ku imaan kartaa inaan qof qof isu xil saarno iyo qoys qoys
waa tahay dhegaystayaal weliba guud ahaan tahay gabagabeynee barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyo baydhaba aniyo nuur kalsoon weliba siinlana ammaan allah